Ururka Hiil Dhaqan ayaa magaalada Qardho ee gobolka Karkar ugu qabtay munaasabad ay ku qalin-jebinayeen shan iyo labaatan ka mid ah hooyooyinka suuqa Qardho wax ku iibsada iyaga oo baray xisaabta Soomaaliga iyo maadooyin kale. Munaasabadda ay ku qalin-jebinayeen hooyooyinkan ayaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland, madaxda ururka Hiil Dhaqan, ganacsato iyo marti sharaf kale. Cabdi Samad Yaasin oo ah guddoomiyaha ururka Hiil Dhaqan ayaa ka warbixiyay hooyooyinkan qalin-jebiyay iyo hadafka ururka Hiil Dhaqan loo aasaasay.
ololahan annagoo codsanayna ujeedkeena saddexaad ee ururka loo asaasay ayaan ololahan fulinay magaciisa waxaa la lahaa ololaha akhriga qor ololaha akhriga qor waxa uu beegsanayaa laba qaybood oo bulshada ka mid ah oo u baahnaatay in aan garab istaagno kow waxaa ka mid ah hooyooyinkeenna suuqa magaalada qardho wax ka gata ka ganacsada ee maanta aan xafladan qalinjibinta ah aan u qabanayno iyo sidoo kale caruurta danyartaa oo aan iskuulka awoodin labadaas qaybood ayuu ololahan beegsanayay qaybtii labaad aan sheegay caruurta weli waa socotaa waa angooyin laakiinse waxaan maanta fadlilaah aan dhammeynay qaybtii kale ee hooyooyinka suuqa waxaan bilownay bishii labiyo tobnaad dadabadeedii laba kun labaatan iyo afar waxaan dhammeynay bishii shanaad labaatan iyo shanteedii laba kun labaatan iyo shan waa lix bilood oo go-ah ololahan waxaa fuliyey ururka hil dhaqan waxaa wax la baray labaatan iyo shan hooyo oo ka mid ah hooyooyinka suuqa waxaa la baray maadooyinka xisaabta iyo soomaaliga waxaa wax baray labaatan iyo laba macalimiin oo dhammaantood ka tirsan xubnaha ururka hil dhaqan sida loo baray waxaa waaye hooyo walba waxaa loogu tegi jiray goobteeda ganacsiga iyadoo aan lasoo dhibin oo lagu dhihin meeshaas imow ayaa iyagoon waxba laga fii iyo waxba laga dalbanba loogu dhihi jiray goobteeda ganacsiga ayaa duhur walba moogtahay loogu tegi jiray qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey hooyooyinka qalin jibiyey iyagoo u mahad celiyey ururka hiil dhaqan bacdallaahi waxaan ka mahad celinaynaa una mahad celinaynaa dhammaan intii asaastay ururkan iyo shaqadii uu qabtay inta ka faa'idaysatay labada waa u mahad celinaynaa wixii aanu in badan ka fakeraynay oo ahaa inay dadkayga iyagu isku tashadaan oo aan ka gudubno inaan cid shisheeye ama martino ama gacan hoorsanno inaan qayb ka mid a arkay aada iyo aad bay ii farxad gelinaysa intaan oo hooyaa inay halkan ku qalinjabiyaan waa wax la bogaadiyo oo farxad mudan aada iyo aad baan ugu faraxsanay barnaamijkan iyo dhallinyaradii tacabka soo gelisay oo la timaaday mataqaana juhdiga iyo waqtiga anigu suuqaan imaadaa xiliyo badan oon ka warqabaa xilligay dhallinyaradaasu soo galayaan aada baan ula yaabaa xilliga bani-aadanku inay seexdaan rabaan iyagoo waxbarasho ka yimaaday bay waxay u yimaadaan goobahaas inay hooyooyinka baraan si falanteer ah waa wax la bogaadiyo oo lagu farxo maamooyinkan waxay lafdhabar u yihiin dhammaanteen bulshaweynta reer qardho maxaa yeelay ee dhaqaalaheenna ayaa ku tiirsan oo dhaqaalaha degmadan qardho soo saarayso suuqyada ku yaalla magaalada qardho suuqyo kala duwan baa ku yaalla ha kala waaweynaadeen laakiin markaas suuqyadaa booqato cidda ka shaqaynaysa waa maamooyinka maadooyinkan asaasiga ah ee la baray hooyooyinkan ku ganacsada suuqa qardho ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta ganacsigooda iyo arrimaha la xiriira xisaabaadka